maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer islamarkaana uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalka faransiiska kaasoo dhowaan sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka bannaanbaxa dhigayay oo ahaa kuwo aad u caraysan islamarkaana ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah xukuumadda faransiiska ayaa si cad u sheegay inay jawaab ka bixinayaan tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada burco islamarkaana isugu jiray culimmo dhallinyaro odayaal iyo haween ayaa waxay fagaaraha ku gubeen calanka faransiiska waxayna sheegeen inay ka cadhaysan yihiin hadalka dhowaan ka soo yeeray xukuumadda waddankaas nebigeenna waxaan maanta ugu hiilinaynaa cod baan ugu hiilinaynaa gacan baan ugu hiilinaynaa maalintayna soo marto waxaannu ka xunnahay oo arrintayadaasoo mujtamaci maanta u soo baxnay dowladda faransiiska cayday ee iblayska aha caayay nebigeena yidhi waxaan kaga noqdanna ma garanayo ee nebiga dhacdan ilaahay ha ku ridaa leenay arrinta kale walaalayaal qof kastooo muslima meel kastoo adduunka ka joogo waxa waajib ku ah inuu nebiga u hiiliyo sala allahu calayh wasalam
in ilaahay dumiyo in diinta irsaamka ilaahay ciisi siiyo annagu nabigeenna sala allah alay waslm wanu hiilinaynaa diin baan ugu hiilinaynaa af baan ugu hiilinaynaa gacan baan ugu hiilinaynaa gaalada ilaahay jabiyo allahu akbar sidoo kale dadka bannaanbaxa dhigay waxaa qayb ka ahaa ganacsatada kuwaasoo sheegay inay joojin doonaan dhammaan agabyada uga imaan jiray gudaha dalka faransiiska taasoo ay ka midaysan yihiin guud ahaan ganacsatada muslimiinta ah ee ku nool caalamka waxaannu haddaannu nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaannu joojinno dhammaanba wixii alaabahaa ee aannu ka keeni jirray dalka faransiiska ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdali korkiisa ha ahaato
aflagaadeeya waannu ka soo hor jeednaa afbaannu ugu hilnaynaa uxniyaannu ugu hilnaynaa allahu akbar faransiisku ha dhaho ha noolaada muslimku allahu akbar ilaahay waa weyno waaxida madaxweynaha faransiiska ee makron iyo dowladdiisa allaha rido allahaeliyo ilaahay waxaan uga barnayna in faransiiska ilaahay baabi'iyo islaamuu nabigeenna sallallahu alay wasallam afrigadeeya tan iyo markii uu madaxweynaha waddanka faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron uu si cad u sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta nebigeenna maqaamka sare leh waxaa guud ahaan waddamada muslimiinta ka dhacayay bannaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi